ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan kusoo jirnay baabu sabr ayaan kusoo jirnay xadiidkii afaraad ayaan joognaa can anas ibni malik radi allahu tacaala canhu anas ibni malik waxaa laga wariyey qaala wuxuu yiri lamaa faqura nabiyu sala allahu calayhi wasalama markii uu cuslaaday nabigeena mukhtaar ahay calayhi assalaam oo jiradu ay ku cuslaatay jacala wuxuu gudageliyey yatabashaahu karbo kurba inay daboolayso kurba ayaa nabiga dabooleysay oo macnaha waxaa ka xoog badinayay shiradii iyo xanuunkeedii ayaa ka xoog badinayay oo dhibaatay zawla ayay ku haysay wakii nabiga calay slat slaam xadiidkaa ku yidhi ashaddu nnaasi balaan alambiyaau uma al amtalu falamtalo marka dadka waxaa ugu imtixaan badan nabiyaasha waxaa kusii xigo intaba qof walba qofkay ka oweysan tahay waa ka imtixaan badan tahay marka waad garan kartay nabigeena mukhtaar calay salat salaam xilligii la oobsa rabay ee maaragtay geerida ay imaanayso jiraday xanuunka qabtay farabadadiisa aada ayuu u farabadnaa haddii aan kasoo qaadno xadiidka bukhaari oo kusoo arooray nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaamihii uu jiraday dhowr maalmoodoo guriga joogo marka maalin maalmaha kamida ayaa nabiga wuxuu yiri caleyhi salaatu wasalaam dadkii ma dukadeen weli salaada ma dukanin markaas caaisha gurigeeda jooga waxay tiri rasuulka ilaahay oo weli lama dukan dadka ayay ku sugayaan markaasu wuxuu yihi hala ii dhigo geedka lahaa mikhla ama weelka lagu qubaysto biyaha la iila dhigowey marka haddii qofka kuraylka uu ka bato biyaa lagu qabojiya nabiga waxay tiri biyaana u saarnay markaan biyihii uu ku qubaystay ayuu damcay inuu istaago uu aado masaajidka dadka dushiyo markau damcay inuu kaco haddana waxaa runtii ka xoog batay nabiga waa meer daboolna nabiga marka uu meel daboolmay xoogaa markau joogay muddo badan ou joogay ayaguna ay uqaateen amaba nabiga ma rabaa waa la sugay markau ogaal yeesho wuxuu yiri dadku weli ma dukadeen markaasaa rasuulka ilaahi may weli ma dukadeen ku sugayaan markaasuu yiri haddana meesha leegey meel wax miqlabka biyaha leegey macnaha waa baaf oo kale oo lagu weyse qaadana meel oo maaragtay weli uu jiro biyo marka meesha ka markaan biyuhu dhibnay tiri mar daba hadaa nabiga meel daboolmay xadiidkaas wuxuu sheegaa ilaa toddoba jeer bukhaari toddoba jeer isagoo salaad inuu aada rabo mar walba inuu meel daboolmay marka waad garan kartay nabigeena calay slat salaam xanuunkii haayay ee haddana gaarsii haaya in mararka qaarkood ogaalka ka tago saacada ka bacdana waa helay maxaa la yidhahdaa qofku marka hadda ay xanuunku ou ka tago ee uu ku soo noqdo ee uu ka tago ku soo noqdo waa ka xanuun badan buu qofka xanuunka joogto u hayo maxaa qofka xanuunka mugow hayo jirkaada ka caada yeelaha maskaxdaada ka caada yeelahaysaa maxaa suura gasha qofka jaxka inti ogaalku ka tago oo wada maqan yahay xanuunka mugaasaya xataa dadku laftooda xanuun badan kumaha qofkan waxaa la ogaal ma laha ama nafta un ka dhacdaa la sugay laakiin goorka ugu shiddo badan goorma waa qofka marka ogaalkiyaa ka tegay haddana waa kusoo noqona wuxuu dareema markaas dambow ka tegayo ilan isagoo caqligiisa kaamil haddana marka xanuunkiyaa ku zaa'idayo waa garan kartaa marka nabigeena calay slat salaam xanuunka xadiidkaasna waa noo imaan doonaa oo nabiga calay slat salaam jirrada dadka qabato lawajibaad ayaa qaban karta asaga jirada dadka qabato caali ma ahayn waa mar cabdullahi bin mascuud leeyahay nabiga calay slat salaam rasuulka ilaahayow marka adiga jirrada lagujibaadka u qabanayso macnaheedu waa inaad adigoo ajar lagujibaad helayso markaasuu nabigu yihi nacam marka xadiidkaasna baabka naftiisa ayuu noogu imaan doonaa marka qisadu taasaa laga sheekeynaa lamaa lamaa taqula nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay markii uu cuslaaday ee xanuunka uu ku daraaday jacala wuxuu gudagalay nabiga macnaa arrintu waxay gudagashay karbadii oo kurbadi haysay yatabashaahu inuu daboolayo alkarbo kurba inay dabooleyso macnaha xanuunka kurbadiisii ayaa nabiga dhalay ka kurbaysa faqaalad way tiri faatimatu binti rasuulillahi sala allahu calay wasalam faatima binti rasuulillahi radi allahu canha waxay tiri waa karba abataahu aabbahay maxaa ka kurba badan macnaa kurbo badana maanta aabbahay kurbada hayso fara badana wamaca daalika iyadoo haddana sabraysa baabu sabraan ku jirnaa ay haddana la ogyahay iimaankeeda inuu ziyaar yahay waad garan kartaa haddana calaacal ayaa yimid maaha calacalkan lafdigaan inuu ka qaadayo ajirkii iyo sababkii waxyaalihii laga raba qiimadiisa ka qaadi maayo oo waxay lamid tahay nabigeena muxtaara calayhi asalaatu wasalaam waa ka warqabtin xadiidkaasna waa mar naagdoo yahay cunug gabadhiisu dhashay ayaa nabiga lasoo koryeelay markuu cunuga korkiisi saaray ayaa maaragtay nabiga ilinu kasoo daada marka ilinta kasoo daada maaha inuu nabiga usan sabarsanayn ama musiibadeesan ku sabarsanayn sacd ibn maaragtay cubaada ayaa weli doonaa rasuulka ilaa maxay tahay arrintaa kaa socota oo maaragtay ilinta riwaayo kalena waxaa waaye hadda xadiidkan kaleto nabiga marka uu dhinta wiilkiisa ibraahimahay ee uu korka saaray ayaa ilinu ka timi markaasuu nabiga wuxuu yiri marka dadka arkay inay weydiinayaan cabdiraxmaan bin cawf waa ninka weydiiyey oo yiri rasuulka ilaahu adigana maaragtay ma ka ooyeysaa marka saanoo kale ay kugu dhacdo oo nabiga wuxuu yiri alcaynu tadmacu walqalbu yajzacu walqalbu yaxzanu walaa naqulu ilaa maa yurli rab wuxuu yiri ish ilina ka imaanaysa ilisho ilin ayaa kasoo daadanaysa qalbigana waa murugooha mana dhahayno ilaa wax ilaahay raalli geliya ma ahayn ilaa wax ilaahay raalli geliya waxaan ahayn ma dhahayno macnuhu marka ma keenayso haddii dhib kugu dhaco in ama ilmuqaa timaado ama murug ay hijiraadu ka timaado ma aha inay sababka kaa qaada laakiin goorka la jiida goorma waayo in argagax zaa'ida ee maaragtay sababka ilaahay ama maqaadirta ilaahay aadan ku maaragtay sabarsanayn marka gabadhan waxay tiri rasuulka calai salaam waa kar abataahu aabahay kurbada haysa macnaha tiro badana macnaa kurbada aabaha haysato aad u tiro badan tahay faqaala nabiga wuxuu yidhi laysa ma ahaanin karbon kurba ma ahaanin calaa abiika aabbaha korkiisa kurba ma ahaanin bacda alyawmi maanta ka bacdi aabbaha dushiisa kurba ma ahaa doonto laba macno ayaa mahas ku jirto waxaa waaye midda koowaad nabiga inuu xaqiiqsaday in maalintaas loo oofsahayo ee uu u sheegayo gabadhi macnaha dhibkan iyo jikadaan ay hayso maanta kabacdi ma sii jarayso oo macnaha dhibkan iyo iga kaa muuqdo ma sii jiri doonaan oo waxyiga ku ogaaday inuu maalintaas loo oofsahayo macno waa macnaas macno kalaa jiro waxa waaye aabbaha maanta kabacdi kurbo ma ahaa hayso oo waxa waaye ilaa rafiiqi acla rabbigiisii ayuu la kulmahoo wax kasta ee xagga rabbi ka yimaada waxa waaye aabbaha wax kurba ah iyo dhib kuma hayso oo macnaha yaqiintiisa nabiga calayhi salatu salaam iyo iimaankiisa ayuu gabadha ku sabarsiinaya wuxuu leeyahay aabbaha wixii maalinta ka dambeeya kurba ma ahaanayso macnaha xaaladda saacadan uu ku sugan yahay xaaladda ka dambaysa uu sii darajo fiican xataa hadduu raba ha jikro jikradu hadday rabta ha dheeraato xanuunku hadduu raba ha bato macnaha xaaladan hadda adiga la kurboonaysid saacadda saacadda ka dambayso ayaa nabigu usii darajoodantaha waxay aheedeen waa kii nabiga ilaahay qur-aankiisa ku yiri walal aakhiratu khayrun laka min aluula culamadu marka waxay ku fasiraan walalaxdatu laakhiratu khayrun laka min alaxdati luula macnaha ilnibisi kasta nabiga calai sala salaam ilnibisi ka dambeeya waa sii khayr badan macnaha saacadda saacadda ka dambeeya ayuu nabiga kasii darajo badan yahay kasii sharaf badan yahay uga sii maqaamka uga sii wen yahay marka labadaas macnaba culamada ku sheegaan laakiin waxaa kasoo qaadaa mid ah nabiga calai sala salaam inuu gabadha dareensiihayo inay maalintaas maar la oobsahayo falamaa maata markii uu nabiga dhintay calayhi salatu salaam oo la oobsaday qaalat waxay tiri yaa abataahu aabahey ajaaba waa ajiibay rabban dacaahu rabbi u yeeray ayuu aabahey ayiibay yaa abataahu ay macnaa unaadi waxaan unaadihaa aabahey waxaan ku unaadinaa jannat jannatu lfirdowsi ma'waahu jannada la yidhaha jannatu lfirdows ayaa ma'waahu makaanu hoyaadkiisa ahaaday yaa abataahu mana tawajuc ayaa ku jiro ilaa jibriila nancaahu malku jibriil ayaa noo sangeeryaadiyey oo macnaha geerida noo hordhig noogu sheegay falamaa dufina markii nabiga la maaragtay la duugay qaalad way tiri faatimatu radia allahu tacaala canha gabadha faatima allah ka raalli noqdee yaa anasun anas ibni malik oo guriga nabiga ku noolaa jiray khaadimkina ahay ilan kufka u dhawaayo lasii sheekaynaysaa waxay ku tiri asaabat anfusukum naftiini ma ku raayo noqotay dhiig ma ku noqotay an taxfuu inaad ku daamisiin calaa rasuulillahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay adturaaba inaad nabiga korkiisa ciid ku shubtiin ma naftiin raalli ku noqon ood nabiga ciid ku duugtiin miyaa raalli ka noqotay anas uma jawaabinayo laba macnaba waa jirtaaho waxa waaye mar wuxuu leeyahay gabadhi maadaama ay kurba haysay inuu maaragtay u jawaabo macnaha kurbada ay siidaayi kartaa waa shib u ka yiri marka labaadna waxa waaye wuxuu shib uga yiri anaga xumaan maan samayn nabiga ayaa amarkiisa ku soconaa sunadii nabiga ilan qof hadday dhimato in la duuban yahay jidka nabiga ku soconaa marka meeshuu ka dhehelahay marka annaga maxaan halayne ayuu haddana gabadina ou dareemayo gabadii nabiga calay slat salaam wa xilligan xilli qurba ay tahay xilligaada waa ka gaabsaday labadaas macno ayuu uga gaabsaday marka waxaa waaye ilaah jibriila yaa abakaahu ilaah jibriila nimcaahuna waxaa waaye na- jibriil ayaa nabiga saangeeriyaa u sheegay waxaa waaye qolada say u taqaanaaha geerida saanteeda saangeeriyada waxaa loo yidhaha waxaa waaye hordhaca qofka inuu dhimaha loo sheego nabiga waa kawarqabtay xadiis ayaa noo imaan doono saxiix muslim oo wariyey maalin maalmaha kamid a ayuu nabiga xaaskiisa isagoo la fadhiyay ayaa waxaa timid faadimo markay faadimo u timid ayuu nabiga dhegtanku u sheegay dhegtanku wuxuu sheegay ooyima dhaca xoolaa markii ooyey ayuu nabiga haddana mar labaad waa dhegta waa dhinac arrimo u sheegay qosay la dhaca caasha far uga dhigtay markaas waxay tiri waad ii sheegaysa wixii nabiga kuu sheegay waxay tiri sirta nabiga ma sheegaayo sirti nabiga ma sheegaayo markuu nabiga la oogsaday ayaa caasha gabadhi gacanta ka soo qotay tiri maalmahu waxay nabiga kuu sheegay ayaan kaa qabaa weliga nabiga wuxuu ii sheegay malakul jibriil inuu ramadaan walba u imaan jiray ee nabiga qur-aanka la deji jiray marka wuxuu yiri la dalaasay jiray marka wuxuu yiri sanadkan waa ii yimid oo laba jeer qur-aanka ila ila dejiyey marka ma u malaynayay ilaa in geeridayda timiday ayaan dareema anaa waxa qur-aanka laba jeer la ila akhriyay in geeridayda soo dhawaatay waa ooyay jir markaas dee nabiga geeridiisa laga sheegay marka labaadna waxa uu dhahaytay waxaa awal ahalkayga iyo qaraabadayga qofkii soo haleela adigaad naga doontaa miyaadan qaali ku ahayn sayda naagaha maaragtay ahlu jannada inaad sayid u naqatid qofka haddana aniga haddaan dhinto awalkii soo haleelayana adigaa naga doontaa waa ku farxay tir macnaa haleelitaanka nabiga anaa idin lafteeda waxaa loogu bishaareynaya dinaha haddana ku faraxsantaha marka waxaad garan kartaa marka ma aha waxa jazac iyo argagac maaha marka nincaha markay leedahay waxaa noo sheegay nabiga inuu dhimo doono jibriil ilaa nabiga calaamadaas ayuu ka soo qaaday marka qisadii ay hore u ogeynay ayay lafdiga kusoo gartay calaa kulli xaal rawaahu bukhaari imaamu bukhaari ayaa wariyay waa can qisadaan ka deliishayna waxaa waaye baabukarba inaan ku- marka salkan deliishanayna marka gabadhan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aabaheed ahay ee dhintay waad gari kartiin arrintu meesha culays ay keeni karto saxaabta nabiga siday nabiga u jeclaayeen anas ibni malik ayaa wuxuu leeyahay markuu nabiga jirradiis ka sheekeynayo subaxda nabiga la oofsaha ayuu nabiga wuxuu soo faylow yiri marada markaasuu daahir ka fayday ayaa waxaan moodnay inuu nabiga usoo socdo salaad abubakar gadaal usoo noqday markaasuu nabiga arkay safkayna se u toosan yahay inaan salaada qaabilayno markaasuu gacanta noogu ishaaray markaasuu anas ibni malik lafdiga wuxuu ku daraya laqad kidnaa an naftatina waxaan ku dhawaanoon signay inaan fidnowno macnaa inaan macnaha wada oyno oo nabigii dhibaatadii ka muuqdo iyo inuu soo istaagi waayo markaan ujeednay waxaanba ku dhawaanaba annaga dhamay inaan ishamo inaan ishana weyno fidadu ma aynan diinta ka baxan macnaha inaan ishana weyno ayaan ku dhawaanay marka waxaad garan kartaa asxaabta nabiga saas u jeclaayeen maalinka nabiga la oobsadaan waad garan kartiinoo xataa in xataa cumar bin khadaab oo dadka asxaabta uguna caqliga badnaay uguna adagkahay inuu yiri nabiga maba dhimo saakiya qaatay qofka yidhaha nabiga waa dhinto waa la dilaaya marka abubakar uu yimday ee uu aayadda qur-aanka akriyay wamaa maxamedun ilaa rasuul ilaa rasuul qad khalat min qabli rasuul ah fain maata aw qutilan qalabtum calaa aqaabikum seegta u hay markaasu waxaa yiri aayadda nabi ogeynayo markuu abubakar akriyay ka hor uma soo dhacsaneyn waxaan moodaa maalinkaas inay soo degay asxaabta dhinjidadka maxay la mareen qof kaste asxaabta nabiga kamida aayaddu maalinkaas la akhriya ku dhaqaaqaa wamaa maxamedun ilaa rasuul qad khalat min qabli rasuul ah fain maata aw qutilan qalabtum saas aayadda wada akrihaya marka waa garan kartaa nabigeena mukhtaar calay slat salaam dadkii ou dhex joogo maalinta ou geeriyooday xaaladda sida muslimiinta u tegay waad aada u garan kartaa maxaad garan kartaa marka gabadhii nabiga ou galan lahaa markaas ila marka la leeyahay waa kurba abataaho ay leedahay ma aha inay argagax ka wado maxaa yeele nabiga laftiisa markii wiilkiisa dhintay ilinaa ka timid ma aha marka inay arrintu ay tahay argagax iyo wax olajeeda gaar ay ka wado ee waxaa laga wada waxa waaye mararka qaarkood musiibada haddaad sheegtid ama aad cabatid ma aha inaad maaragtay la agagaxday ama xolleedaday kaa tegaysa wa can abi zayd abi zayd waxaa laga wada xadiidkii shanaad usaamata ibnu zayd usaama ibnu zayd ibnu xaariqat ahay mawla rasuulillahi sala ly slam rasuulka ilaahay mawlidiisa ahay xibbihi nabiga jacaylkiisa ahay ni- midka ou jeclay ahay wabni xibbihi midka ou jeclay cunugiisina ahay radia allahu tacaala canhuma isaga ayaa aabbiisba allah ka raali noqdee usaama bin zayd waa taqaaniin waxa uu ahaay zayd bin xaaris ayaa dhalay zaydna waa kii oo lahay nabiga calay slat salaam wiilkii marka hore uu tiraniga ku sameeyo loo yaqiinay zayd bin maxamed waxaa dhashay usaama bin zayd gabadhii nabiga calay slat salaam ou xoreeyey ee waabiis ka dhexlooda jiray umu ayman alxabashi magaceedana baraka ayaa aday jiray oo gabadhii xabashi ayay helay waa gabadhii nabiga soo xallaanaysay marka isagoo afar sano jiro hooyadiis ay dhimatay ee marka isagoo lix sano jiro hooyadiis ay dhinaca madiina ku dhimatay gabadhii soo qaaday ee soo xallaanaysay ayay ahayd markii uu nabiga calay slat salaam weynaadana waa kuu zayd ku daray ee usaama u dhashay usaama nabiga calay slat salaam aad ayay u jeclay dadka ou karaameeyo nabiga soo dhaweeyo dadka ugu waaweyn uu ka mid ahay nabiga calay slat salaam markii uu maarka loobsa rabana usaama wuxuu u dhiibay jeish ciidana ayuu madaxuga dhigay jeishkaas weli waxaa layaha waxaa ku jiray abubakr sidiiq iyo waxaa layaha waxaa ku jireen cumar ibn khadaab marka waxaa layaha cumar ibn khadaab ayaa kamid ahay dadka asaga usaama maalinkaas hoos joogay nabiga markii oo la oofsaday ee nabiga la duugo ka bacdi ayaa jeish ka baxay marka abubakar ayaa sawadfay cumarna markaas wuxuu ka qayb galay ciidankii sida caadiga jeiska ayuu kamid ahayo dadka shaam ayay aadeen marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wiilka uu saas u jeclaay buu ahaa marka wuxuu zayd usaamahaas waxaa laga wariyey qaala inuu yiri axsaad way jirtay bintu nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga gabadhiisii ayaa soo dirtay yay usoo diritaa nabigay erga usoo dirtay macnaha rasuula mid lasoo diray soo dirtay waa rasuul hadda kelmadaasaa ka cadtay maxay la soo diraysaa anibni aniga wiilkeygi qad uxtubila waa loo soo xaadiray macnaa wiilkeygi waa dhima radyaaho waa loo yimide ee fashhadnaa noo soo xaadir rasuulka ilaahayo fa arsala nabiga waa soo diriyey asagana nin kaloo rasuulahu erga usoo diriyay farteeda usoo qariyay yuqriu xaalo akrihaayo assalaama gabadha nabadgelya asagoo ku qor akrihaayo wayaquulu nabiga wuxuu leeyahay ina lilaahi maa akada ilaahay wuxuu qaatay asaga wuxuu qaata asaa iskale walahuma acdaa wuxuu diiban asagaa iskale wa kullu shayin shay walba dhammaantiisna cindahu biajalin musaman muddo la magacaabay ilaahkiiska leedahay shay walbaba ilaahay muddo la magacaabay ee uu gooyantiisa ka leeyahay faltasbir gabadha ha sababto waltaxtasib hana ajir raadsato oo macnaha sabarkaas ay sabraysana ha u niyeysato inay ajirka helayso faarsalat way soo dirtay gabadhi mar kale ayay erga soo dirtay ilayhi ay ila nabiy sala allahu calayhi wasalama nabiga ayay waxay usoo dirtay mid rasuul ay erga usoo dirayso labada jeerba qofka la diraayo waa usaama bin zayd ayaa riwaayo kale sii sheegaysaa xadiid kale see sheegaya tuqsimu xaalay dhaarahayso calayhi nabiga korkiisa ay ku dhaarahayso ay leedahay laya'tiyannaha noo imaade oo noo imaade nabiga waa noo imaana marka aqbalayo ergee ilaa ilaa waa noo yimaada marka xadiid kale wuxuu sii sheegaya saddex jeer inay aheeday oo mar labaad dana ergeyda ku cesho yiri macnaha hasabarto markii saddexaadoo nabiga markay gabadhii ay arrinta ku dhaaratay ayuu diray meeshaas waxaa ku jirtaa leeda laba macno oo markii nabiga ugu horeyso ergada wiilkii waa loo cunkeyga waa loo yimaadayay nabiga wuxuu u aadi waayey nabiga wuxuu u aadi waayey inuu gabadha faro inay sabarto iyo inuu kusiyo maxaa la yidhahdaa sabarku ajirka oo leeyahay maxaa la yidhahdaa awal wehla haddii ay gabadha darja soo darto nabiga ou aado ee wato guriga tago waxaa waaye xilligii wixii ou fari lahay iyo axaadiistaas wixii laga faa'iidaysa lahay iyo sababka haddii la niyeyso waxaa la leeyahay xikmadaasoo dhan dhaqsama muuqdeen waxaa kale kaloo leeyahay nabiga calay slat salaam gabadha wuxuu arrintaas farayay inay dareento wax allaala wuxuu ilaahay xaggiisa ka yimiday inay khayr u yihiin qofka muslimka maxaa u fiican xaalad walbaba ood ku sugan tahay waxaa ilaahay kuu qadaro xaaladda aada naxmaysan tahay ilaahay kuu qadaray ku shukri xaaladda aada dhibaataysan tahay ilaahayaa kuu qadaray ku sabab marka inuu gabadha dareensiiyo inuu intuu soo orday tiraahdo maaragtay arrintaas aysan dareeminoo ay tiraahdo nabiga oo yimid haabee hore uga yimid aysan dareemina inay dareento sababka iyo ajirka uu leeyahay arrintaas uu sii macyahay calaa kulli xaal nabiga marka dambe waa istaagay faqaama waa istaagay walxaal waktilaasuda macahu nabiga macigiisu ou yahay sacdu ibnu cubaadata wa mucaadi ibnu jabal wa ubaya ibnu kacb wa zayd ibnu taabit wa rijaalun ragkaasoo ya ahaaye radia allahu canhum allaha ka raali noqde nabiga waxaa raacay sacdi ibnu cubaadata ninka reer ansaar ka madahay iyo mucaad bin jabal ninka caalim ahaa nabiga yihi calayhi sala salaam aclamu ummatii mucaad ibnu jabal ummadayda waxaa ugu cilmi badan mucaad ibnu jabal iyo ubaya bin kacbi ninkaa saxaabta ugu qiraa'o badnaa nabiga yihi calayhi sala salaam qofka raba qur-aankan isoo qoyan inuu qaato ha ka qaato mucaad bin jabal iyo ubaya bin kacbi iyo zayd ibn saabit ay afartoo carabkooda iyo cabdullahi bin mascuuda ka qaato raggii owye raggaas waaweyn rijaasha ayaa raaceen marka ay u raaceen waxuu fiicanay walaa loo qoryeelay ila rasuulillahi sala allahu calayhi wasalama asabiyu cunugii ayaa kor loogu soo qaaday nabiga cunugiia loo diiday waa waa raabcadahu nabiga waa ku sii waa ku fadhiisiyey xijrihi dhabtiisa ayuu saamiyey walxaal nafsuhu cunuga naftiisuna taqacqacu ay isbarambarayso oo qacqaca ka yeeleyso nafti ay xuurifayso macnaha naftiyaa jiidmayso qararacdeed yaa yeeleyso fafaawad way shurantay caynaahu nabiga labadiisa indhood ayaa soo daateen idinka daateen faqaala sacd sacd ibnu cubaadata wuxuu yihi yaa rasuula allahi ma haada rasuulka ilaahayo midaan kaatimadan maxay ahayd oo ilintaa oo hadda soo daata ma hayo faqaala nabiga wuxuu yihi haadihi midaanu raxmatun naxariis waaye jacala allahu ilaahay waayaa tacaalaa kor ahaaya markiisa fii quluubi cibaadihi addoommadiisa qalbigooda ayuu ilaahay yeelaa naxariisan wa fii riwaayatin waxay ahayd fii quluubi man shaaa min cibaadihi ilaahay qofkii ou rabo qalbigiisa ayuu yeelaa inamaa in kala maahine yarxamu llahu ilaahay waa u naxariistaa min cibaadihi xagga addoommadiisa arruxamaa kuwa naxariista ayuu rabbi u naxariistaa muttafaqun calayhi sidaas ayuu yiri marka meesha waxaa ku jirto sacdi ibnu cubaadata ayaa nabiga ku celsho wuxuu yiri nabiga marka wax in ilinta ka soo qaadatay wuxuu dareemay sacd nabiga maxaa dhacay yiri waa tuuyan amray in la sabro oo musiiba ay timaadeen marka laba macno u imaamay nabiga ka soo qaaday kitaabka sharxees wuxuu leeyahay waxaa dhici karto in sacdi ibnu mucaa- cubaadata uu dareemay ooyin walbaba iyo ilin kastoo ka timaada inay sabirka ajirkiisa baadiyeyso inay tahay mid xaaraama dhibka inuu ka imaan karo mausan dareensanayn isha inay ilimay karto qofka asagoo waaga sabarsan qofka asagoo waaga sabarsan inay sab- sabarsii karto ama waxaa dhici karto inuu anas isyiri nabiga waa hilmaansan yahay ee xasuus labada waa imaan kartaa hawgeed markaasuu saasuu marka weye ayaa nabiga wuxuu u sheegay ana mujarad albukaai wa damci alcayni laysa bixaaraamin isho idinka timaado iyo qolba maaragtay ooyinta yareerka aho qofka maaragtay qalbigiisa wax jalla ka yimaada inaysan ahayn kale inaysan ahayn inay tahay raxmad xagga ilaahay ka yimida maxaa yeelay midda xaaladda waxaa ah inama almuxaramu annuuxu waladbu waxaa waaye ooyinta hobayeysiga iyo ba-ayeysiga qofku ou ba-ayeysahayo iyo dhulka uu isku garaacayo waxyaalaha ay xumaanta la xiriiraan oo qofka uu timaha firdhaha shaatiga uu jeexayo cidda uu isku galgalaaya inuu leeyahay waa ba-ay waa hogay qof iima hare oo qof haddii wax dhilla ku dhacaan uu hogayeysaa ama sida hadda lagu yaqaan islaamarka oo kale waxyaalahaas oo kaato waa maxaa yeelay nabiga wuxuu yidhi maalintaas laftigiisa xadiidkan hadda kuma caddee riwaayo kale ku caddahay oo isla bukhaariga waxay ahayd in allaha laa yucadibu bidamci lcayni walaa bixusni lqalbi walaakin yucadibu hada wayarxamu maarata wayarxamu wa ashaara ilaa lisaani nabiga wuxuu yihi alayh slat salaam isha ilinta ka imaanayso iyo qalbiga murugta gelayso ilaahay qofka uma cadaabo laakiin wuxuu ilaahay qofka u cadaabaa ama ugu naxariistaa carabkan wax ka yimaada macnaha dad adiga carabkankaadaa aada xumaan ku sheegtid oo ooyinta ay la xiriirto ilinka imaashadu hogayeysi iyo balaayo ay la xiriiraan waa lagu cadaabaa madii kale toodman waxaa isha ilinta dhiloo ka timid ma aha ama qofka murug inay gasho maxaa yeelay marka adiga wax kugu dhacaan qalbiga adiga ma xakun qalbiga adiga ma xakunto waxaa lagaa rabaa inaad mar walba soo celisid laakiin waxaa waaya qalbiga maxaa murug u gelay ama waxaa kaa dhumay ama jugaa ku gaartay ama ilmahada wax gaareen in qalbigan keygaa waxba ma gaarayaan mar walba waa faraxsanahay adna maamulka wado maamulka maqaadirta ilaahay wado laakiin maxaa lagaa rabaa inaad qalbiga iyo qaalabkaada aada dareensiisid inay maqaadirta ilaahay u hoggaansamaan inay maqaadirta ilaahay u hoggaansamaan marka sacad kelmadaas ayuu dareemay riwaayo kalena waa noo imaan doontaa cabdiraxmaan bin cawf nabiga wiilkiisa markuu dhintay ibraahim ayadana gadaali nooga imaan doontaa oo rasuulka ilaahay ta maxay tahay markaasuu nabiga ugu jawaabi doonaa waayahay muttafaqun calayhi markasa qaaqa waxaa laga taxaraku fadarihu waayahay xadiidkaana ku naqaynaa waqtigaa lagu yaraaday oo waa dariya وعن سهيل بن روح رضي الله تعالى عن حديث وحوالي سحر والله سبحانه وتعالى أعلم جزاك الله nafta saacooda markaas ku dhamaamaa صلي على الحبيب محمد حديث وعلى رحمة الله.
آل محمد